asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurnimo wanaagsan taariikhda waxay ku asteegansan tahay lix iyo labaatanka februaayo sanada labada kun saddex iyo labaatanka duurnimo axad ah kusoo dhawaada qodobada wararka raadiya dalsan kuwooda ugu doorka roob
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo muuse wixii ku eedeeyay dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool
ciidamada somalilan oo isaga baxay xero ciidan oo ay ku lahaayeen duleydka magaalada laascaanood
ciidamo ka tirsana maamulka puntland oo la wareegay deegaanka tukaraq ee gobolka sool
faahfaahiino dheeraada oo kasoo baxaya khasaare ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay duleedka xerada belidogle
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ah oo maalinkii labaad ka qaybgelaya shirkii baarlamaanada carabta ee baqhdaad ka socda
xildhibaan daahir amiin jiiso oo si adag uga hadlay kiiska wariye cabdalla muumin axmed
akhbaaraadka dibaddana ciidamada turkiga howlgal qorshaysan ku dilay madaxii weerarkii ka dhacay dalkaasi turkiga gaaraan magaalada istanbul
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorkaroona haatanna kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran
aana ku bilaabnay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa musabixii ku eedeeyay dagaalka ka socda magaalada laascano gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa sheegay in isagu wakiil uga yahay reer laascaanood oo golaha wakiilada ee somalilan balse uusan wakiil uga ahayn goboladaas murudajeexi weliba sidoo kale sida uu sheegay magaalada gabiley waxaana sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada oo somalilan uu sheegay in dad iyagoo ka tirsan gobolka sool ay u adeegaan maamulka somalilan waxaana sidoo kale madaxweyne muuse bixi uu ku eedeeyey inuu
waa arrin ka dhan ah arrimaha bini'aadamnimada waxaa la isticmaalay awood xaddhaafa oo ay ka muuqato nacayb anigu miihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayey ina ambaashe maxaana wasiirkiisa warfaafinta muxuu ahaa salebaan humbeni anigu dadkaasoo kale miihi loo dheganuglaado baaqyadii ka soo baxayay garaajada guddiga saddex iyo soddonka ahaa ee dhisnaa cuqaasha iyo waxgaradka dadka oo ah cidda keliya ee matasha ee dadka afkooda ku hadasha ayna khasab tahay in la dhegeysto kan runtii u joogay gobolka howl shaqo laga soo bilaabo sideed iyo tobankii bishii hore waxaad ogeedeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka kasoo bilaabmay dilkii ka dhacay lix iyo labaatankii bishii disembar ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayey iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aada u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafti ka socday somalilan oo yimi magaalada laascaanood waxaanse runtii aan rabaa maanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xadhi kasta oo aanu soo xidhnay inay ka socon waayeen dhinac madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd lixdii bisha tan in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga saddex iyo soddonka ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communicate ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu beddeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuman qanacsaneen marka markii xigtayna maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada
markana ciidamada somalilan ayaa isaga baxay xero ciidan oo ay ku lahaayeen duleedka magaalada laascaanood sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga cabdisalaan juulle wararka aan ka helayno duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in xalay saqdi dhexe ciidamada somalilan ay isaga baxeen deegaanada maalmihii lasoo dhaafay dagaalada xoogan ay ka dhacayeen ciidamada somalilan ayaa waxaa lasoo warinayaa in halkaasi ay isaga baxeen guud ahaanba kadib markii dagaal xoogan uu halkaasi ka dhacay dagaalkaas oo keenay in ciidamada deegaanka ay la wareegaan deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan gaar ahaan buuraha ku dhow guriga gobolka oo difaac xoogan ahaa iyo waqooyiga galbeed ee magaaladaasi wararka saaka naga wararka maanta naga soo gaaraya halkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in dhinaceed dhinacyada ay weli ku jiraan diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq ciidan islamarkaana markasta halkaasi dagaallo kala duwan ay ka dhacayaan dagaalada ka dhacaya deegaanada ka tirsan gobolka sool ayaana waxaa lasoo warinayaa in guud ahaanba khasaare kala duwan ay ka dhasheen dagaaladaasi duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaana waxaa lasoo warinayaa in ay ka barakaceen dad aada u fara badan kuwaas oo ka baqaya ama cabsi ka qaba in waxyeele ay kasoo gaarto dagaalka baaqyada kala duwan ee loo diraya dhinacyada ku dagaalamaya gobolka sool ayaa isa soo taraya balse ilaa iyo hadda ma muuqato in dagaalku uu istaagayo in sidoo kale in lagu guuleysto in la damiyo dagaalka halkaasi ka socda shalay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal culus kaas oo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada somalilan dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac
isla warkii gobolka sool ayaanu ku guda jirnaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ayaa la sheegay inay la wareeyeen deegaanka tukaraq ee gobolka sool ka tirsan wariyeen indhe ayaa warkaa inoo faahfaahinaya warka naga soo gaaraya magaalada tuqaraq ee gobolka sool ayaa ku waramaya in halkaasi ay si buuxda ugula wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kadib markii ay isaga baxeen ciidamada somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada tuqaraq wararkaynu helayno ayaa waxay sheegayaan in xalay saqdii dhexe ciidamada somalilan ee gebi ahaanba isaga baxeen deegaankaasi tuqaraq oo u aheyd fariisin ay in muddo ay ku sugnaayeen maro dhowr jeerana ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo kuwa somalilan ciidamada somalilan ee isaga baxa halkaas ayaa la sheegay inay u dhaqaaqeen dhinaca magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo shalay saldhigyo waaweyn ay kula dagaalameen ciidamada xoogaga deegaanka lagala wareegay ila wareeda dadka deegaanka ah ayaa waxay soo warinayaan in xalay qeybtii ugu dambeysay ciidamada somalilan ay ku sugnaayeen magaalada tuqaraq ay aadeen dhinaca iyo saldhigga gooja cadde oo qiyaastii toddoba kilomitir u jirta magaalada laascanood halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dhaqdhaqaaqii u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka ciidamo tiro badan oo ka baxay magaalada garowe ayaa iyaguna ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey meel dhowr kilomitir u jirta magaalada tuqaraq iyadoo ugu dambeyn ah ay gudaha u galeen magaaladaasi la wareegidday la wareegeen ciidamada puntland magaalada tuqaraq ee gobolka sool ayaa loo arkaa inay sii horin karta xiisada ka taagan magaalada laascaanood islamarkaasina u bedeli karta dagaal dhexmara somalilan iyo puntland
xildhibaan daahir amiin jeysow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa si adag waxa uga hadlayay kiiska wariye cabdalla muumin taasi oo uu tilmaamay in uu u xiran yahay hanaan afduub ah daahir amiin jeysow ayaa ka mid ah xubnaha beesha uu ka soo jeedo cabdalla muumin axmed kuwaasi oo kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho waxaana si isku mida ay u sheegeen inay jirto cadaalad darro ay ka tabanayaan habka loo wajahayo kiiska cabdalla muumin oo dhowaan maxkamaddu ay sheegtay in xukun lagu riday balse uu soo gabagaboobmay xukunkaasi
midda maantana waa aragteen waa baxnay waxaan u tagnay ninkaas in cadaalad helaan raajaynayni dee nin afduuban waa cabdalla nin afduuban waa halka sheeyoon hadalkayga kusoo gunaanadayo waxaa weeye gaal jecelow intaan tuugtami lahay ha liisoo tuug intaan tuugtami lahay tuugta rag kuma fiicne intaan tuugtami lahay ha liisoo tuug danihiina qabsada hawshiina qabsada ma idiin celinayo gacnaha baruur ma ku wada tiino cabdalle waa xiran yahay caawa dherag hadduu u dhinto ciddaan u haysto waa aqana
kana waxa uu ahaa guddoomiyaha waa xildhibaan daahir amiin jeyso oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka kana hadlayay arrinta wariye cabdalla muumin axmed
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii labaad ka qeybgalaya shirkiga baarlamaanada carabta ee ka socda magaalada caasimada ee dalka ciraaq ee bagdaad gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madow ku sugan magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq ayaa ka qeybgalaya martidii soddon iyo afaraad ee xildhibaan gudoomiyaasha weliba sidoo kale wadamada carabta baarlamaanadooda sanadkan ka dhacay magaalada caasimadda waa dalkaas ciraaq ee baqdaad iyadoo kulankan looga hadlaya arrimo badan oo ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyay wadamada jaamacadda carabta arrimaha falastiin iyo soomaaliya libiya iyo sidoo kale wadamo badan oo ku yaala qaaradda wadamo badan oo ka mid ah carabta inkastoo kulankan uu yahay kulan aada u xoog badan islamarkaana madaxda baarlamaanada carabtu ay ku gudbin doonaan aragtidooda ku aadan waxaa ka dhacaya magaalooyinka khazaair raamalah oo ciidamada yuhuuddu si ba-an u daqaynayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay xaaladaha abaaraha ee ka jira wadamo badan oo ku yaala dalalka carabta gaar ahaan soomaaliya dagaalka ka socda dalka liibiya shirkan oo uu shir gudoominayo gudoomiyaha baarlamaanka jaamacadaha carabta axmed abulkeyd ayaa sidoo kale madaxda baarlamaanada carabtu ay ka jeedin doonaan khudbada ku aadan sidii loo gudbilaa xasradaha ka taagan wadamada jaamacadda carabta ay ku midaysan yihiin baarlamaanadooda
warkaasi duurnimona waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya wararka dibaddana waxaa ka mid ah turkiga ayaa waxa ay sheegeen in weerar ay ku dileen maskaxdii ka dambeysay weerarkii ka dhacay istanbul ciidamada dalka turkiga ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyeen waqooyiga dalka syriya waxay ku dileen in lagu eedeynayay inuu ka dambeeyay qaraxii lagu hobtay ee ka dhacay magaalada istanbul sida ay baahisay warbaahinta turkiga wakaalada wararka ee turkiga ee anadoola ayaa sheegtay in howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka ee turkiga inay dileen haliil manji oo ay ku tilmaameen inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday istanbul bishii noofembar saddex iyo tobankeedii howlgalkan qorshaysan ayaa ka dhacay meel u dhow ayaa layiri magaalada qamishli ururka markaasi dusha sare kala socda howlaha xuquuqul aadanaha ee syriya ee fadhigooda dalka ingiriiska ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha anduuliyaha leenae turkiga inay ku dileen qof rayida islamarkaana ay ku dhaawaceen taliyo kurdish ah raami cabdiraxmaan oo hogaamiya guddigan kormeerka ayaa sheegay in qofka rayidka ee lagu dilay weerarka inuu ahaa shaqsi caan ku ah dhinaca tahriibinta dadka la geynayo turkiga warkii dunidu aad ka dhagaysanayseen akhyaarey radio dalsan waa naga inta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel